hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka sodma iyo hay-adda i h h ee turkiga ayaa deeq raashin ah u qeybisay siddeed boqol siddeetan iyo saddex qoys oo isugu jira dad dhanyar ah iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba deegaanka gubadley ee gobolka banaadir gargaar qaybintan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka doctor axmed cabdi aadan guddoomiyaha deegaanka gubadley cabdulaahi gaalibey madax ka tirsan hay-adda i h h ee turkiga doctor axmed cabdi aadan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa ka warbixiyey gargaarka isagoo sheegay in la gaarsiin doono meel walba oo ka tirsan dalka waxaan maanta munaasabadan u nimid inaan soo gaarsiinno deeq raashin ah oo gaadhaysa oo loo qiimiyey siddeed boqol jeetan iyo saddex qoys oo dadkii abaaraha ku tawaaloobay iyo dadkii ku soo qaxay magaaladan ama degmadan ah deeqdaas oo hay-adda turkiga ee ihih ama i h h ay ka timid hay-adda maarinta masiibooyinkuna ay fududaysay in maaragtay ay maanta soo gaadhsiiso hawshan marka koowaad waxaan u mahad celinaya hay-adda i h h ee dalka turkiga oo runaantii xil weyn iska saartay deeqda inay dadka soo gaadhsiiso mar walbana u taagan inay dadka soomaaliyeed gargaarto aanan filaya insha allahu tacaala inay deeqdaan iyo deeqo ka badanba kasoo gaarhin doono ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa aadna ugu mahad celinaynaa waxaa kaloon maaragtay aan insha allah rajaynaynaa dadka soomaaliyeed ee deegaankan ku dhaqan in iyadana wixii gargaara ee loo fidin karo loo fidiyo iyo hadda wixii ka dambeeya loona gargaaro wixii ay hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed u qaban kartana u qabato hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliyeed waxaay u taagan tahay mar walba inay gaadhsiiso kaalmada iyo gargaarka iyo mashaariicda soo kabashada iyo yaraynta khataraha iyo waxyeelada abaaraha intaba inay dadka soomaaliyeed ka gargaarto cabdulaahi gaalibi guddoomiyaha deegaanka gubadleh ee gobolka banaadir ayaa sheegay in dadka loo qeybiyey deeqda raashiinka ay yihiin kuwii mudnaa isagoo u mahad celiyey hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adda i h h ee turkiga hay-adda musiibooyinka qaranka iyo turkiga gaar ahaan hay-adda ayhay waxaan u salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celiyeynaa hay-adda musiibooyinka qaranka ee soomaaliya oo raashinkan iyo gargaarkan aadka u badan soo gaarsiiya deegaanka gubadley iyagoo ugu danayhayo shacabkan masaakiinta ee halkan deggan iyaga iyo hay-adaha kaloo deeqaha bixiyo iyaga soo gaarsiiyey raashinka la yimiday iyo hay-adda musiibooyinka qaranka soomaaliya dhammaantiin waxaan leennahay mahadu idinka gaarto waxaad maantay samayseen dadkii ugu mudnaay in wax la siiyo oo lagu sidaqaysto oo masaakiin ah ayaad maantay waxaad muujiseen dadnimadiinni iyo dawladnimadiinni hay-adihii aan u gudbin cabashada cabashada dadkan masaakiinta ah ee naga aqbalay ee gargaarkan aadka u badan oo ka kooban laba kun iyo lix boqol iyo afartan iyo sagaal kiish soo gaarsiiya maanta annagana si nabad aan ugu qaybinnay dhammaantiin waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin guddoomiyaha hay-adda musiibooyinka qaranka soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenka oo maanta nala joogo iyo dhammaan agaasimayaasha hay-adda musiibooyinka qaranka iyo hay-adda turkiga ee iyaduna naga caawisay dadkan masaakiinta caawisay waxaan leennahay dhammaantiin wax fiicanaa samayseynay mahadu ha idinka gaarto